dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday deegaanka ceel baraf oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada mahadaayo ee gobolkan shabeellaha dhexe waxaana deegaankaas uu ka mid yahay deegaanadii dhowaan lagala wareegay xarakada al-shabaab ee gacanta ciidamada dowladda soo galay mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka ceel baraf oo diiday in magaciisa iyo codkiisa loo adeegsado warbaahinta ayaa sheegay in dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaanka islamarkaana ay hub culculus ku soo tuureen mas-uuliyiinta maamulka degmada mahadaayo oo dhankooda xiriir aan la sameynay waxa ay xaqiijiyeen inuu jiro weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka ceel baraf waxaana ay sheegeen in meelo fogfog ay kasoo tuureen qoryo culculus oo markaasi ay kusoo ganeen deegaanka ceel baraf waxaana ay sheegeen inaysan jirin wax khasaare ah oo qoryaha ay soo ganeen xarakada al-shabaab ka dhashay dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan deegaanka ceel baraf ayaa bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo kooxda weerarka kusoo qaaday deegaanka waxaana ciidamada ay sheegeen in howlgalladan ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaankaas islamarkaana ay ku raajoogaan kooxihii weerarka kusoo qaaday deegaanka waxay sheegeen in laga taxadirayo weerar kale oo xarakada al-shabaab ay kusoo qaadaan halkaasi waxa ay ciidamadu gaarayeen tuulooyin hoos yimaada deegaanka ceel baraf waxaana dadka deegaanka ay ugu baaqiyeen inay la shaqeeyaan ciidamada islamarkaana laga gaashaanto weerar xarakada al-shabaab ay kasoo qaadaan deegaanadaas islamarkaana ay kusoo qaadaan meelaha fariisimada u ah ciidamada dowladda deegaanka ceel baraf ayaa muhim weyn u ahaa xarakada al-shabaab balse afariyo labaatankii bishii aynu kasoo gudubnay ee februari ayay kala wareegeen ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa amisom waxaana deegaankaas ciidamada dowladda ay ka samaysteen fariisimo xaaladda deegaanka ceel baraf ayaa hadda ah mid degan waxaana caadi u shaqeynaya goobihii ganacsi yuusuf abubakar ibraahim radio kulmiye jawaar